بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله عشر كان وعشر كأغدا بي قصة هود عليه السلام وحنا نقول يا عشر كلباتناد qisadii way dhammaatay aanu kasoo sheekaynay laakiin fawaa'id ayaynu ka qaadanaynaa oon isku baraarujinaynaa waayo qisaska waxaynu u akhriyaynaa waxay tahay waa in laga qaato cibar iyo fawaa'id oo wixii ku dhacay qoomkaa la halaagay in la iska ilaaliyo intii la badbaadiyey wanaaggii ay heleenna lagu daydo marka haddaynu qisada huud isku keenno oo aynu soo khulaasayno marka ugu horeysa waxaa inoo caddaatay nabiyullaahi huud calayhi salaam in loo diray qoomkiisii reer caad inayna ahaayeen qoomkii ku xigay nebiyullaahi nuux qoomkiisii markii la halaagay bacda duufaan waxayna galaan oo waataynu soo tilmaanay inay iram ibni saam ibni nuux ay galaan oo reer caad halka ay ku abtirsadaan marka waxay leeyihiin culummadu waa qoomkii ugu horreeyey bacda duufaan oo sanamyada dib u caabuday ayaynu inoo soo caddaatay inay iyaga ahaayeen wuxuuna tilmaamay ibnu kathiir inay lahaayeen saddex sanam oo ay caabudi jireen ayuu inoo soo tilmaamay saddan iyo saduum iyo habaa iyo magacyadaas kole waa iska taariikh laakiin allahu aclam ayay tilmaameen halkaa marka nimankaasi markii nabiyullaahi huud loo diray calayhi salaam oo xaqii iyo dacwadii uu ugu yeeray oo duruqu dacwa uu dhinac walba ugu bandhigay waa beeniyeen fakadabuuh waa beeniyeen oo waxay yidhaahdeen marnaba kuma rumaynayno jawaabihii ay yidhaahdeen oo waxa weeye ay nabiyullaahi huud ku yidhaahdeenna markuu tawxiidka iyo cibaadada ilaahay ugu yeelay waxay noqotay waxa weeye qaaluu yahuudu maa ji'tanaa bibayinatin wamaa naxnu bitaariki aalihatinaa can qowlika wamaa naxnu laka bimu'miniin waar huudow cadday noolamaaadan imaan wax cad kaama hayno oo mucjiso lamaad imaan ilaahyadeedana qowlkaaga uga tegi mayno mana ku rumaynayno halka ayay istaageen nabiyullaahi huudna wax walba waa u caddeeyey wax walba oo bidariiqi tarkiib wanaaggii iyo janno iyo ilaahay raalli ahaanshiisa dhan wuu caddeeyey xaqii lala soo diray wuu caddeeyey cadaabta iyo ciqaabta ka dhalanaysa hadday gaaloobaan wuu caddeeyey fasaadkii iyo xumaantii ay sameynayeen wuu ka nahiyey wax walba wuu caddeeyey aakhirkiina waxay soo gaareen fa'tinaa bimaa tacidunaa in kunta min asaadiqiin haddaad run sheegaysid waxa aad sheegaysid oo ciqaabka iyo cadaabka noola imow annagu kuma rumaynaynay halkaa marka ayuu nabiyullaahi huud calayhi salaam arrintii markay halkaa gaadhay ilaahay baa arrintu u bandhigay qaala rabbi insurnii bimaa kadabuun qaala camaa qaliilin la yusbixunna naadimi naadimi marka ilaahay buu u bandhigay ilaahay buu baryey ilaahay oo qoomkan aniga waa ay beeniyeen wax ay iga yeelayaanna ma leh ilaahay iga gargaar halkaas ayaa marka waxaa ku dhabowday xaqa calayhim alqowl waxaa ku dhabowday waxa weeye sidii uu yidhi qaala qad waqaca calaykum min rabbikum rijsun waqadab atujaadilunanii fi asmaa'in samaytumuuha antum wa aabaa'ukum ma anzala allahu biha min suldaan halkaa marka ayuu wuxuu u caddeeyey inay xaqiiqadu tahay in cadaabkii ku dhaboobay sugtuu yidhi marka fantadiruu inii macakum min almuntadiriin suga buu yidhi marka caqaabkii rabbi intuu imaanayo suga haddaad xaqii diideen maxaa ku kalifay marka reer caad inay xaqaas iyo rasuulkii loo diray diidaan asbaab dhowraa ku kaliftay oo sabab ugu noqotay kow horta ibliis baa ugu horeeya oo waxa weeye lacanahu allah ibliis baa meesha jooga oo waxa weye nebi kasta oo la diro rasuul kasta oo la diro isaga ayaa jooga oo qoomkii maskaxda ka haysta awalna shirkigan iyo waxaan u diyaariyey waxaan isagaa marka u laqimaya oo waxa weeye markaasay ku hadaaqayaan taas waa sababta koowaad sababta labaad waa aljahlu waxa weeye ilaahay iyo diintii ilaahay iyo wixii oo dhan bay jaahil ka noqdeen oo waxay ku barbaareen sanamyo la caabudayo iyo xumaan la samaynayo taas ayaaba dhaqan u noqotayba midda saddexaad oo sababta ugu noqotay waxay tahay waa inkaaru lbacthi bacda almowt waxay aaminsanaayeen haddii la dhinto inaan la soo celinayn waa sida dad badanoo maanta shuuciga ay yihiin waxay ku leeyahay haddaad dhinto waa dabeecadda ay dilaysa waxa weeye wamaa yuhlikunaa ila dahar zamanka unbaa ay dilaya marka waxa weeye waxba ma aan noqonayo oo layma soo celinayo taas ayaa ku kalifaysay in ay dhahaan waana waxa ugu daran oo qofku hadduu mar rumaysan yahay inaan la soo celinaynin hadde wax uu ka baqo iyo wuxuu u camal fasho midna ma garanayo marka waxa weeye dhibaatadaas ayaa haysata oo ku dhacday waxay kale oo sabab kale ku ahayd oo inkaarkooda ay la yimaadeen waxa weeye inay yidhaahdeen see u dhici kartaa in bashar naloo soo diro haddii ilaahay uu rasuul soo dirayo muu malag min almalaa'ika nuu soo diro marka taana caqli xumadooda iyo jahligooda ayaa keentay oo waxay garan waayeen nebiyullaahi aadam inuu bashar ahaa nebiyullaahi idriis inuu bashar ahaa nebiyullaahi nuux inuu bashar ahaa nebiyadoo dhan waa bashar qul inamaa ana basharu mithlukum yuuxaa ilay marka kulligood saas ayaa jahligaasaa ku dhacay waxaan kaloo ka faa'iideynaa gaalada mushrikiinta min awalihim ilaa aakhirihim waxa weeye jawaabuhum waaxid jawaabtoodu waa hal mid wa macnaha rasuul kaste oo loo diro zamankay doonaan ha joogeene jawaabtoodu waa jawaabtaas waa inay ilaahayna inkiraan sanamyadana ay difaacaan bacigana diidaan ayay jawaabtoodu taa marka nabiyullaahi nuux markii loo diray nebigiina waa caayeen innaa naraaka fii dalaalin mubiin waxa weeye wamaa naraaka tabacaka ila aladiina hum araadiluna baadiya ra'y waxaasoo dhan waxaa ka keenaya waa ibliis wa iyo jahligooda nebiyullaahi huud saasay ku yidhaahdeen innaa lanaraaka fii safaaha nebi maxamed saasay ku dhaheen nin waalan weeye waa majnuun waa shaacir waa been wax walbay ku dhaheen idan jawaabta mushrikiintu iyo gaaladu min awalihim ilaa aakhirihim waa jawaab waaxida sababta maxay tahay macallimkiibaa jooga oo waaxido ibliis ah ibliis baa u laqimaya isagaa odhanaya saa ku jawaaba oo waxa weeye arrintaa keenaya wey sidaa daraaddeed marka taas aynu ka qaadanaynaa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa rususha dacwatuhum waaxida min awalihim ilaa aakhirihim waxay ugu yeerayaan iyaguna waxa weeye an icbudullaha maa lakum min ilaahin hayru idan rususha dacwadoodu waa mid waa addacwatu ila atawxiid ifraad ullahi bilcibaada ayay dadka ugu yeerayaan wa tarku lmacaasi alkufra walmacaasi in laga tago aliimaanu walcamalu asaalix bay ugu yeerayaan min awalihim ilaa aakhirihim kasoo bilow waxa weeye nebi nuux ilaa iyo nebi maxamed quluu laa ilaaha ila allah tuflixuu ayuu dhahaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kulligoodna yaa qowmi icbudullah maa lakum min ilaahin hayru waatuu nebigu xadiis saxiixa ku caddeeyey waxa weeye macaashir alambiyaa waxa weeye saanu u dhannahay waxa weeye isku mid baan nahay waa awlaatu callaatin buu nebigu oo kale waxa weeye waa caruur aabba wada dhalay oo kale hooyooyin kala duwan dhaleen hooyooyinkayaa kala duwan macnaheedu waxa weeye zamankayagaa kala duwan laakiin dacwatuhum waaxida dacwadoodu waa addacwa ila atawxiid waa laa ilaaha ila allah bay kulligood dadka ugu yeerayaan walaqad bacahnaa fi kulli ummatin rasuulan an icbudu llah wajtanibu daaquut taas unbay kulligood dadka ugu yeerayeen waxaynu kaloo ka faa'iideynaa waxa weeye qisadan dhibaatada ay leedahay alkufru walmacaasi maxay tahay masiirkeeda alkufru walmacaasi waxa uu keenayaa waxa weye waa alhalaaku waddamaar waa in haddii kufri iyo macaasi la istimraaro waxaa imaanaysa waxa weeye halaag in la halaago la baabi'iyo waxa weeye tudamiru kula shayin biamri rabbiha eber inay ka dhigto faqatacnaa daabira aladiina kadabuu biaayaatina wamaa kaanuu mu'miniin marka kulligood in la dabar gooyey ayaa halkaa ka garanaysa marka allah subxaana wa tacaala iyagiina waa dabar gooyey nabiyullaahi huud calayhi salaam iyo intii rumaysayna waa badbaadiyey faanjaynaahu waladiina macahu biraxmatin mina ayuu yidhi allah waqadacnaa daabira aladiina kadabuu biaayaatina marka natiijadii waxay noqotay in nabiyullaahi huud iyo waxa weye nebi kastana waa taa nuux baan kusoo marnay kulli baan ku arki doonaa saalix kulligood waa arki doonaa nebi kasta markay beeniyaan ilaahay waxa uu badbaadiyaa intii rumaysay rasuulka iyo rasuulkii in allah intii kale oo gaalowdayna waa la baabi'iyaa oo waxa waa la halaagaa taas ayaa abaalkoodii noqday ilaahay miyuu dulmiyey maya iyaga ayaa dulmigaan la yimid waayo allah baa abuuray koomka keenay barwaaqeeyey nicmo siiyey markaasay sanamyo doorteen oo cibaadadii ilaahay sanamyo u leexiyeen ilaahayna inkireen marka waxa weeye kufru nicma baa ku dhacay watuulaha nabiyullaahi huud wadkuruu id jacalakum khulafaa'a min bacdi qowmi nuuxin wazaadakum fi lkhalqi basta fadkuruu aalaa allahi lacalakum tuflixuun war nicamka ilaahay xusuusta ilaahay idii galay barwaaqada xoolaha uu idin siiyey awlaadda uu idii kordhiyey waxa weeye wax walba uu idin siiyey waxa weeye allah ka baqa wtaqu llaha ladii khalaqakum waxa weye alla ka cabsada buu yii faataquu llaha waadiicuun ma ujeedaa wاtaquu ladii amadakum bima taclamuun amadakum biancaamin wabaniin wajannaatin wacuyuun inii akhaafu calaykum cadaaba ywmin cadiim waxaasoo dhan buu isku daba dhigay oo nabiyullaahi yahuud si kasta ula hadlay laakiin waxa weeye qoom aan ilaahay iimaan u qadarin dee ma rumaynayaan qadartii baa ku dhacday waxa weeye alkufru ayay doorteen oo waxa weye dariiqu dalaala ayay doorteen markaasaa la halaagay oo damaar u yimid waxaan kaloo ka faa'iideynaa qisadan inooga caddaatay inay reer caad laba qolo noqdeen caadul uulaa oo waxa weeye caadkii hore iyo caadu thaaniya marka caadkii hore waxaa loo diray nabiyullaahi huud dabayl iyo qaylaana lagu halaagay burburisay toddoba hameen iyo siddeed maalmoodna haysatay amaa caadkan labaad iyaga waxaa loo diray roob oo cadaab ku dhex jiro markaasaa waxa weeye la baabi'iyey oo iyagu waa ka dambeeyeen goor dambay ahaayeen sida xadiidku inoo caddeeyey inay ahaayeen bacda ibraahim calayhi salaam xilli maka dhisan tahay oo markii dambay ahaayeen waxaa kaloo inooga caddaatay qisadan intii aan ku jirnay carabta inaynu laba u qaybinay alcarabu alcaaraba macnaha carabtii asalka ahayd oo hore waa nimanka la yidhaahda caad iyo waxa weeye thamuud iyo waxa weeye jurhum qaxdaan dadkaas ayaa waxaa la ohan jiray reer madyan ayaa waxaa la ohan jiray oo shucayb loo diray dadkaasaa carab la ohan jiray asalkoodii nabiyullaahi ibraahim isagu waa baabili oo waxaa dad deganaa oo aan carab ahayn oo baabil deganaa waa ardu ciraaq hadda ayay ka tirsan tahay halkaa deganaa buu ka yimid markuu ka soo haajiray oo sanamiyada caabude iyo waxa weeye halkaa ayuu ka soo haajiray waa tuu yimid shaam markaa waxa weye baytulmaqdis waa tii halkaa uu markaa haajara ay ismaaciil u dhashay kabacdina waa isagii inta kaxeeye maka degay dejiyey haajara markii ilaahay samsamka usoo saaray ayaa markaa qisatu ibraahim bay inoogu imaan doontaa iyo qisatu ismaaciile ayaa halkaa waxaa la soo degay niman la yidhaahdo jurhum oo qabaa'ilkii carabta ahaa ayaa la soo degay oo meeshii degaan noqotay nabiyullahi ibraahimna ka guursaday ku koray luuqadii ku bartay carab saasuu ku noqday ee asalkiisa baabili buu ahaa marka alcarabu almustacraba ayaa la yidhaahdaa carabta la carabeeyey oo waxa weye markii dambe carab noqotay laakiin carabta maanta la yaqaano duriyatu ismaaciil bayba ku abtirsadaan intooda badan laakiin waa jiraan hadda sida qaxdaan iyo qabaa'il badan oo carabtii hore ana waa jiraan waxaynu kaloo marka inoo caddaatay oo qisadan ay muhiim jiddan tahay qof kasta oo mu'mina inuu waxa weeye qur-aanka ku tadaburo oo waxa weeye uu akhriyo qasas alambiyaa oo uu dhegaysto oo cibar iyo faa'iido ka qaato ulajeeddaduna maxay tahay in lagu cibro qaato walaqad taraknaaha aayatan fahal min mudakir buu yidhi allah marka aaya ay calaama lagu cibro qaato weeye wax kuwaan sameeya ma jiraan marka waxa marka layna la hadlayo oo aayadaha qur-aanka layna dul akhri laynagu dul akhrinayo waxaa la rabaa in lagu tadaburo oo waxa weeye falaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa quluubin akfaaluha inaan lagu dhicin marka khulaasatu lqowl qisaska fawaa'idoodu aad bay u badan tahay laakiin insha allahu tabaaraka watacaala inta ayaan kusoo koobayaa ilaahayna ha naga dhigo kuwii waxa weye aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsana waxa weye ilahay waxaan weydiisanayaa inuu waxa weye nagu anfaco adduun iyo aakhiraba wax alla wixii maaragtay khalada oo sabqu lisaan iyo ku dhacayna inuu ilaahay naga cafiyo ayaan ilaahay weydiisanayaa qof walba oo mu'mina oo ka faa'idaystana waxaan leeyahay ilaahay ha kaa mid dhiga aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsana walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin